kormeerkan lagu sameeyey iskuullada degmada kismaayo ayaa wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa in la hubiyo tayada waxbarashada maamulka dugsiga iyo baahiyaha ka jira iskuulka ujeeddada kormeerkan ayaa ah in la qiimeeyo waxqabadka macalimiinta ardayda iyo agabka waxbarashadu u baahan yahay iskuulka kormeerka ayaa waxaa sidoo kale laga eegayaa habka waxbaridda anshaxa ardayda nadaafadda dugsiga iyo shaqooyinka ay qabtaan maamulka guud ee iskuullada kormeerka ayaa waxaa samaysay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna dhiirigelinayaa inay jiraan isla xisaabtan iyo hagaajinta adeegyada waxbarasho ee deegaanada jubbaland agaasimaha waaxda kormeerka iyo halbeegga tayodhoorka ee wasaaradda waxbarashada jubbaland cali diyaad xiiri oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa wuxuu ka hadlay sida ay tahay tayada waxbarashada ee jubbaland saad la socotid annaga marka ma halbeega la fiiriyo tayada lagu cabiraya mar walba liidkaan ku jirnaa so sababtoo ah tain toobka u sarreeya maaragtay waxaan ku leenahay lix ama shan baan ku leenahay marka state ahaan markii la fiiriyo halbeega tayada stedeyada iyo gobolka banaadirba waxaa liid u ah maaragtay jubbaland haddana waxaan rajaynaynaa meesha aan joogno inaan maaragtay aan kasii horumarno hadduu ilaahay qadar cabdi cumar maxamed waa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ee wasaaradda waxbarashada jubbaland oo aan qadka telefoonka ku wareystay ayaa wuxuu iga warbixiyey qiimeynta ay maalmahan ka wadeen gobolka jubbada hoose wasaaradda waxbarashada waxay qabanaysay muxuu ahaa assessment guud oo laga qaadayo iskuullada oo kormeere kormeerkaas oo looga gon lahaa maaragtay ama looga dan lahaa in lagu ogaado tayada waxbarashada heerkeeda kala duwan oo ay leeda ay maaragtay iskuullada ay leeyihiin
waa garta marka ujeedada loo qabtay assessmentigan ama qiimeyntan guud ee iskuullada lagu sameynaya maxay tahay ujeedada haddaan waxaa kaaga sheego sanad walba waa la qabtaa waa kormeer guud kormeerkaasoo sanad walba dhaco oo loogu talagalay ujeedada in lagu ogaado afar qeybooda yaa yaa yaa looga dan lahaa qaybta ugu koowaad oo la firinayo waxay ahayd iskuullada wax lagu baranayo sida ay maaragtay yihiin marka laga hadlayo baa-ada ama environmentiga ama maaragtay baa-adooda sida ay sida haddii musqulaha la fiirinaa waxaa kaloo eedan la fiirinaya maaragtay biyaha waxaa kaloo la fiirinaya maaragtay sida ay u isticmaalayaan ardayda iyo macalimiinta gabdhaha iyo wiilasha musqulaha oo kale iyo waxa oo ka dhiman yaa la fiirinayay waxaana laga fiirinaya iskuol walba in maaragtay wixii loo baahnaa oo halbeeg ahaa oo waxbarashada ahaa inuu iskuol walba leeyahay uu dhamaystiran yahay hadduu u dhamaystirnayn qiimeynta wuxuu gelayaa iskuolkaas sanadka soo socdo in loo dhamaystiro agabkaas xagga maaragtay maaragtay musqulaha oo kale iyo nadaafadoo kale in loo dhamaystiro si iskuullada wax loogu baranayo nadaafadooda sare loogu qaado midkaas u ahaa
waa garta marka ma jiraan marka wax iskuulle oo sanadka dambe yacni aada fursadaha usiin lahaydeen ha ahaato agabka nadaafadda iyo waxyaabaha kale marka ay u baahan yihiin in laga dhamaystiro marka ma jiraan iskuullo aad hadda idiin qorsheysan oo ad sanadka dambe ka taageeri doontaan adeegyada aasaasiga ee dhanka waxbarashada ha way jiraan iskuulladaas waxaa kaloo kamid eh iskuullada ayaga hadda goobena kamid waxaa kamid taamqaam waxaa kamid woodcoy waxaa kamid singaler waxaa kamid barsinguri oo meelaha hadda la xoreeyey waxaa kaloo ayadana inoo qorshaysan in la dhiso iskuullo ilaa iyo afar iyo toban iskuol oo ayadana laga dhisi doono muxuu ahaa jihaadan hadda la xoreeyey sida janaac cabdalla iyo tuulooyinka kasoo sokeeya barkada shariifada iyo kuwa ku xigaanba afar iyo toban iskuol bay wasaaradda waxbarashada u qorshaysan inay dhigto si loo kobciyo ardayda iyo dadka reer guuraaga inay oga faa'iidaystaan iyo dadka tuulooyinka degan sidai waxbarashada oga faa'iidaystaan